bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ha ka dhowaada warkii galabnimo ee rediyoga warsan ee maanta warkiio kooban dhismaha maxkamadda degmada xudur oo meel gebagaba a maraya wasiir shaaciyey hal arrin oo ay uga qeybgelayaan shirka garoobe ra-iisul wasaare khayre oo ka hadlay wareegitaankii ciidanka ee degmada janaale ay la wareegeen madaxtooyada soomaaliya oo laga bilaabay baarista cudurka coronavirus iyo weliba askar lagu soo tababaray dalka talyaaniga oo dib loo soo celiyay oo la karantiilay canada oo dalkeeda ka mamnuucday ajaanibta badan shiinaha oo ka carooday magaca uu trump u bixiyey coronavirus
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door koronaa kusoo dhawaada iyagiyo fidsan in dhawaalada caalamka waxaa haystay cudurka coronavirus oo faraba-aan ku hayay kaasoo kasoo bilowday dalkaasi shiinaha waxaana uu ku faafay caalamka oo dhan iyadoona adduunka oo dhan kolka aada indha-indheynayso wararka caalamiga aada arkayso iyadoo la hadal hayo coronavirus uu yahay hidleenka ugu horeeya ee wararka adduunyada haddaba dalkeena soomaaliya ayaa la sheegayaa in laga helay cudurka coronavirus islamarkaana lagu karantiilay erboorka magaalada muqdisho qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya oo laga helay cudurka coronavirus maantana waxaa jirtay askar lagu soo tababaray dalkaasi talyaaniga oo iyaguna lagu karantiilay erboorka magaalada muqdisho ee aadan cadde haddaba waxaa indhaha ku haysay wararkaasi oo ku aadan soomaaliya halka uu marayo coronavirus waxaa inoo haysaa shukri ismaaciil axmed shukri bidaan oo igula sugan stuudiyaha radio warsan bal shukri inooga waran dalmar ciidan mahadsanta ee garoonka diyaarado aadan cadde ee magaalada muqdisho way bageeka ka degaday ama hadegay afar muwaadin soomaaliye aanasolo kusheeni amayuu ku kooyan dalka talyaaniga ooyo kumid ee dalalka ama talyaaniga kumid ee dalalka sidubin insaamay cudurka coronavirus ee muwaadiniintan waybaa kumid haayeen askar leyli sarkaalnimo ee lankakadari dalka talyaaniga waybaniyo saarnaayana diyaarado ethoopia airline oo duulimaadyadii geeka haaye ee muqdisho iyo ardasababa ee xubno kumid ee saraakiil wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaali oo maalmoonba ee howlo shaqa arrintaas ee etendhonka haitiwaniye ka sugunayeen ee garoonka aadan cadiya weybaayo sheegana anti afartan muwaadin ee la jeeyey meelo laka karantiilow oo goobakayaala ee garoonka aadan cadda ee afartan qof iyosaas oo kale wararka la helahay weybayo sheegahayn anti maalmo ee laka haayi doona meel gaare oo garoonka kayaala salon hubi caafimaasho maadaama iyo ku kooyan dalka sudubing haddan saamay caabuqa coronavirus ee dhina kalena ee dalmar ee dalka ama maamul goboleedka ama maamulka somalilan yoweybayo guddi qaran ee yoona xil saarana ee horseedowka cudurka coronavirus oo dhowaan ee madaxweynaha somalilan uusa hamagacawe weybana geeka ee go-aano culus oo xukubay somalilan ee lakaka mamnuucay anti duulimaadyadii ee muqdisho iyo ee hargeysa ama ee muqdisho iyo somalilan weybana tan iyo etaa ama guddigii oon kasaabeeyana sidii lanku horseeda lahaayay ee caabuqa coronavirus oo la sheegay intii soomaali ee hadeeri weyba suwiin ee qoraal xakubahii guddigan iyo weybaa laga sheegay intii larooje duulimaadyada ama dareerka dalalka laku helay cudurka coronavirus haana soo shalay ee kenya soomaali shiinaha talyaaniga ee lamada kuuri ee faransiiska sbain i kenya oo ee deris le-e ama deris dhowle ee soomaaliya ee saas oo kale maamulka gobolka banaadir nayon weybayo geeka ee sameeyana ama magaalada muqdisho kuwadana olole kadha ku dhan ee ururka coronavirus oo ee saas oo kale ee la sameeyay goobo ee laka karantiilow oo garoonka aadan cadde ka yaala dadka ee lankuka shakiya ama haridida cudurka coronavirus ee magaalada baydhabo oo yeena ee ama soomaali kumidana geeka weybaa ee laka qobaday dalmar ee goobo masjidyada culimada intayo ee sameeyeen n isku weeran bulshada taasoo sugin lanka ka ducayay dalka soomaaliya marka ee wararkan kada dambeeyey oo cudurka coronavirus la xiriira soomaaliya ee dalmar waa intaas ha aada iyo aada umahadsan tahay shukri ismaaciil axmed shukri bedhaan waa kaaga fadhinaa wararka kale ee ku aadan coronavirus iyo soomaaliya halka uu la marayo wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu cudurkaasi sirtiisa ana hareer mariyo culimadana ay qur-aan akhriska durba bilaabeen ilaahay ha inaga hayo sirtiisa wasiir ayaa shaaciyey hal arin intaynu u gelin warkaasi dhegeystay aan ku hormaro dhismaha maxkamadda degmada xudur oo iyaduna meel gebagaba a maraysa faahfaahinta warkaasina waxaa inoo haya waryaheena maxamuud cali cabdullaahi gaabsha gudoomiyaga guddiga dhisowka iyo maxkamadda degmada khudur ee xarunta gobolka bakola cumar cabdulaahi maxamuud iyo weliba usukuharbiyey wakhtigiiya dhammaada doonta dhisowka iyo siisalqaange iyo ka dhisahayaan maamulka iyo weliba shacabka ka nool degmada sayti sida oo kale dahaano ku mid ee magaalooyinka ku tirsan koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo iyo shacabka iyo weliba mas-uuliyiin ku tirsan wasiirada iyo weliba mas-uuliyiin kale yaa ku qiib qaadeen waa ka gudoomiyigoos oona ang mahadnagi dhammaan shacabka iyo weliba mas-uuliyiinta reer koonfur galbeed ouson ka horeeya mudane abdaasiis xasan maxamed laftigareena maxkamadii haatan kulley meelaha bilaaway dhammaadkii bili disembar laha bilaaway haatana gebigebi mara hayta hatwalowna ninka dambowna hata ka jarnamay buu ahaa ilbaabadii iyo daboolkii walaasa hata yaa lasuu biihay meelfeylen walnin marahayaan dhammaan dadka shacabka reer xudur iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo mas-uuli intii oonka horeeyay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeedba noola dhiib qaadeen kaalin faylana ku qaadeen iyadana nin bogaadeen waana hata gebigebi mar hayta meer rajeeyeen mar dhow intii oo la daahfuro doono la furo doono rajeeyeen markii inka horeeytay soddon sano kadib degmada xudur weeladaas maxkamad xarun maxkamadeed weeladaas yaa yaa rajeeyeen oo dadka deegaanka iyo reer koonfur galbeed iyo galanti oo ka dhisneen haddii la helo cumar cabdulaahi maxamuud gudoomiyaga guddiga dhisowka maxkamada degmada khudur ee xarunta gobolka bakola yaa sheegay in saddeedii bilood ee laadhaafi iyo socodeen dhisowka maxkamadan shacabka degmada khudur iyo weliba yonaskaseedana aano kale dentiyo ku qayb qaadan meelo kaleed oo lank adeego bulshada degmada khudura sida meelo walbarashada caafimaadka saldhigyada iyo weliba jidadka inka muhiimsan ee degmada sayti bulshada horta koo markii oo islaan la ka dhasay leeray bulshada waleerko may dareemeen intii walaa ulaas eta maanaha ma aaminsanayn intii islaan oo dadka galantiyo ka dhasada koran laakiin dhiirigelin iyo gawaabin iyo meel eraayso badana oo madaxda dowlad goboleedka iyo iyo maamulka gobolka kan degmada baninjeedi ayaa yaa antanka kooyti shacabkina hata ma erageena intii wal maanaha wal muhiim ee meeli ha ku baxan haa way ku yaaba hata wal badan qorsheyahayna waayo tan maynayna tusaale faylanaynaagti walbadana ayaa bulshada kale iyo reer koonfur galbeed iyo dadka kale dhiirada doonaan unayna haata walbadan kale may fadaan intuuna suubina sida bilowda ka hor wafdidu soo gaamiyo madaxweynaha koonfur galbeed mudane abdaasiis xasan maxamed laftigareen xildhibaano iyo weliba goloshay wasiirada iyo madaxweyne laftigareen iyo weliba wasiirka garsoorka iyo weliba cadaalada iyo gudoomiyaga degmada khudura yase toose weliba yooshiidan dhexdhikana dhisowka maxkamada sayti welibana madaxweynagusu sheegay inti maamulka iyo weliba shacabka degmada khudura loonku baahanyi intiyo iska taladan waana ku qayb qaadan dhisowka maxkamada degmada khudura
aada iyo aad buu umahadsan yahay wariyaheena maxamed cali cabdulaahi gaabsha ra-iisul wasaare kheyre ayaa ka hadlay la wareegitaankii ciidanka ay la wareegeen degmada janaale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa taliska ciidamada xoogga dalka ugu hambaliyeeyey qabashadii deegaanka janaale oo ka mid ahayd fariisimadii ugu waaweynaa xarakada al-shabaab waxaana bogaadinaya ayuu yidhi guusha ciidamadeena geesiyaasha ay kasoo hoyeen howlgallada al-shabaab ay kaga dulqaadayeen shacabka ku dhaqan janaale iyo weliba deegaanada ku xeedhan waad ku mahadsan tihiin gudashada waajibaadka idinka saaran ilaalinta dhiigga iyo weliba hantida ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha sidoo kale khayre waxa uu sheegay in guusha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka dhalatay dib u habeen iyo tayeen lagu sameeyey qaybaha kala duwan ee ciidamada taasoo horseeday ayuu yidhi taliska ciidanku la wareegaan hogaanka howlgalka dalka looga saarayo xarakada al-shabaab waa sida hadalka uu ku qornaa ra-iisul wasaaraha uu yidhi dib habeyntii aan ku sameynay ciidanka waxay sare u qaaday tayadooda iyo weliba niyadooda waxayna soo celisay haybadda qarannimo ay soomaalidu lahayd taasoo u suurtagelisay in ciidamada cadowga lagaga saaro dhul ay sanado badani ku sugnaayeen ayuu yidhi ra-iisul wasaare hadalkiisii wata taasoo ah buu yidhi mid qeyb ka ah qorshaha badbaadada ee ummadda soomaaliyeed looga badbaadinaya ayuu yidhi xarakada al-shabaab ra-iisul wasaare xasan cali khayre howlgalkan oo ka duwan howlgalladii hore ayay ujeedkiisu ahayd gaarsiinta deegaanadaasi muhiimka dhammaan deegaanada lala wareegay maamulka iyo weliba hanaanka dowladda taasoo looga gol leeyahay inaan al-shabaab looga soo laaban halkaas lagala wareegay si loo hubiyo ayuu yidhi soo celinta nolosha deegaanada la xoreynayo howlgalkani wuxuu isugu jiraa ciidanka xoogga oo wiiqaya awoodda al-shabaabka booliska oo xoreynta kadib la wareegaya amniga dhismaha maamulada deegaanada iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda oo iyaguna adeegyada aas-aasiga a gaarsiinaya ayuu sheegay sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxtooyada soomaaliya oo laga bilaabay baarista cudurka coronavirus dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta xarunta madaxtooyada ka bilowday baarista cudurka coronavirus kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka shaacisay in qof soomaaliya oo ku sugan muqdisho laga helay croonka kaasi oo la karantiilay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawid oo war qoraal soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in cudurka laga baadho goob walba oo ay shacabku isugu yimaadaan waxa uu sheegay guddoomiye cawad in qof aan cudurka coronavirus laga baarin in uusan soo gelin xarunta villa hargeysa oo ku dhex taalla xarunta madaxtooyada soomaaliya dhegeystaaalka warkaasi aad kala socoto waa reeriyooga warsan soomaaliya baydhabo oo aad kala jaan qaadaysaan mawjada f m ka dhereerkeedu yahay sideed sideed dhibic laba mega hertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamka oo guud ahaan ka dhegeysan kartaan caalamka dowladda canada ayaa dalkeeda ka mamnuucday ajaanib fara badan ra-isul wasaaraha dalkaasi canada justin trudeyo ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa laga mamnuucay inay galaan dadka ajaanibta ah marka laga reebo muwaadiniinta maraykanka iyo dadka haysta deganaanshaha joogtada ee wadankaasi tallaabadan ayaa looga gol leeyahay xakamaynta viruska corona shirkadaha diyaaradda ayaa lagu amray in aysan geyn wadankaasi dadka lagu arko calaamadaha cudurka sida uu sheegay ra-isul wasaaraha master drodeo waxa uu ka dhawaajiyey in go-aanada uu dalkiisa qaatay uu ku wargeliyey hogaamiyeyaasha dalalka g seven ee uu iskaashiga kala dhexeeyo xilli viruska uu sii faafayo waxaan go-aansanay in aan qaadno tallaabooyin si aan u ilaalino badqabka qoysaska dadka canada ayuu yidhi trudeo ra-iisul wasaaraha waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in tallaabooyinkan ay qeyb ka qaadan karaan badbaadinta dad faratoban shiinaha ayaa ka carooday magaca uu trump u bixiyey coronavirus shiinaha iyo maraykanka ayaa isweydaarsaday hadallo kulul kadib markii beijing ay ka carootay in madaxweyne trump oo cudurka coronavirus ugu yeeray magac cusub oo ah viruska shiinaha dowladda maraykanka waxay si awood leh u taageeri doontaa ganacsiyada sida diyaaradaha iyo kuwa kale ee uu saameeyey viruska shiinaha ayuu trump ku yiri qoraal uu isniintii soo dhigay twitter-ka beijing ayaa talaadadii sheegtay in ay si xoogan uga carootay hadalkaas oo ay ku qeexday mid ka macno ah ceebeyn dowladda maraykanka waa in ay si deg deg ah u joojisaa eedeymaha aan loo qiildayin ee ka dhankaa shiinaha waxaa sidaas wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda jing juan faallo lagu qoray wakaaladda wararka rasmiga ah ee shiinaha ee jinwa ayaa sidaas oo kale lagu yiri isticmaalka magacyo cunsurinimo iyo naceyb ah waxa ay sii dilaacinayaan cudurka lagu eedeynayo dalal kale waxay muujinaysaa keliya mas-uuliyad darrada siyaasiyiinta iyo waxqabad la-aantooda taasi oo kordhin doonta cabsida viruska dagaalka afka ayaa sare usii qaadaya xiisadda diblomaasiyeed ee labada dal taasi oo markii hore kasoo bilaabatay muranka dhanka ganacsiga markii uu xukunka qabtay madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump dhegeysta war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray galabta waa nagintaa warkeena waxaa isku soo dubriday soona saartay shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan anigoo dalmar ahna waan idila socotiinaya farsamadan waxaa ii joogtay maryan macalin inta warkan warkiisa xigayna dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabac diino assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu